waxaanu halkan shir salaad ku qabanay anigii jief caalimkii guud ee beesha jaamac siyaad axmed cabdigaas cawke in beeshu ay mid tahay marka koowaad jaamac siyaad maadaama caalimkii ugu weynaaye garaadkii aan ku fadhino cuqaashii kalena ay joogto midda kale waxaanu halkan ka hadlaynaa warar bulshada la isla dhex marayey oo barbogaando ah oo hadalla inta la googooyey layidhi caaqilkaa sameeyey iyo garaadkiiyo caaqilku way saageen waadna aragtaan maanta annagu isma hayno labaynoo ilmaadeena baanu nahay caaqilkii ugu weynaa reerkii wayaana garaadkii baa nahay shirka iyagu maanta intaasu ku saabsan yahay dadka waxaan u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee bulshada layskaga horkeenayo ee aan jirin ama mas-uuliyiin inta warar laga duubo aan beena oo laisu geegeynayo war ilaaha intaad ka baqdaan rabadaan baa lagu jiraaye joojiya wararka been abuurka ah iyo dadka aad iska horkeenaysaan annagu isma hayno hadeerba ogaada ishii bugtay ku bikaacso caaqilki waa kan wixii danta guud ee dhulbahanta ah ee dhulbahanta ay dani ugu jirto ninna laga baryi maayo xaaladahan jirana waa ka tashanaya garaadaduna waa isu imaanayaan taladuna meel bay ku ururaysaa wax laga tashaday bay noqonaysaa ishayn aanu annagu ishayno oo maanta iska horjeednaa ma jirto waxaase dhacday in la yidhi oo xagga kor lagaga timi mid dibad jira iyo mid gudaha ku jira iyo mid hadda dhulka joogaba garaadkiiya cawaysayaan maxay ahayd axmed cabdi isma hayno waxaan anigu leeyahay kaygii codkaygii kii odaynimo kii wadannimo kii dal kii daneed baan ku hadlay haddana waan ku hadlayaa kamana leexanayo garaadkuna kaasuu igula socdaa waxa weeye wixii aayaha iyaga ah wixii dalka iyaga ah wixii dantayada ah oo u midaysannahay